نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فضياه مشرق في دروب الموكب فضياه مشرق في دروب الموكب آه إنه قرآننا وأحاديث النبي بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba maalintiisa jimcaha xilligan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahintan islaamiga ah ee alfurqaan waa maalinnimo jimco ah siddeedda bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada aan toddobaadkan barnaamijka idinku maqashiin doonnana waxaa ka mid ah sidee ayay salafka ridwaanullaahi calayhim u kolkoolin jireen carruurtooda kelimad ayaad dhegaysan doontaan qodobada aad sidoo kale barnaamijkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii khadka telefoonka iyo jawaabaha ay toddobaadkani inala soo wadaageen carruurta waxaanan barnaamijkeenna ka marnayn xubintii sheeka xariirta soomaalida iyo xalaqaadkii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalem ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
ونظام يروج نورنا دستورنا ونظام النوجب وسواه لم نجد أولا من مذهب وسواه لم نجد أولا من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب waa hagaag waalidiin iyo ubadba waxaan mar kale hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aynu guda galno barnaamijkeenna sidaba aad ku maqlayseen qodobada barnaamijka salafkeennii suubanaa waxay ahaayeen kuwa ilmahooda koolkooliya islamarkaana oo la dhaqma qaab waafaqsan shareecada islaamka haddaba xalqada labitobnaad ee ka mid ah xalaqaadka salafka iyo carruurta ee uu soo jeediya asheekh casaam abuuyaxya ayaa qodobkani kaga bogan doontaan ناديت يا كل الورى فلتسمعوا مني قصيدا فاح عطرا وانتشى عن صحبة منحوا فؤادي رونقا وازداد أنسي والمسرة والهنا وازداد أنسي والمسرة والهنا وانزاح همي والمآسي بددت فلقاؤهم عذب بهي يرتجى لا تسألوني عن مدى حبي لهم
الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد maanta waxaynu isku taagi doonaa inaayada ay siin jireen salafku in ilmaha loo dhibiriyo la jeclaado lala kaftamo oo la iyaarsiiyo dadka qaar baa laga yaabaa ilmahooda marnaba inaani iyaarsiinin jeclayna ilmuhuba inay u soo dhowaadaan laga yaabo ilmaha qaarkood markuu waalidkood albaabka uu ka soo galo inay kala yacaan anfariiraan oo ay noqdaan qaar dhibsanaya imaatinkiisa iyo soo gelitaankiisa bara ibnu caazib saxaabigaas ayaa wuxuu leeyahay abubakarna sidiiq ayaa wuxuu ka iibsaday caazib oo aabbahaya ayuu alaabka iibsaday kadibna aabbahay baa wuxuu igu yidhi alaabtan la qaad abubakar oo gurigiisii la gee wuxuu markaa gurigii baan tegey waanan yarahay gurigii baan galay gurigii markaan galnay waxaan guriga ugu tagnay caaisha radia allaahu canha oo jiifta oo xumadna ay hayso way yartahay markaas kadibna waxaa abubakar wuxuu sameeyey wuu ku degay wuu dhunkaday kadibna wuxuu ku yihi kayfa tajidiina yaa bunaya ayuu ku yidhi maxaad dareemaysaa macnaha marka waa cadfi iyo naxariis ilmaha loo sameynayo weeyaan qofku markuu ilmuhu xanuunsanayo aabusee tahay xaalkaa ka waran iska waran hooyaysee tahay waa in ilmaha loo dhibriyo oo loo naxariisto xagga mudaacabada iyo la iyaaritaankana wuxuu leeyahay cuqba ibnu alxaaris ayaa wuxuu leeyahy waxaan arkay abubakr sidiiq radia allaahu canhu oo xasan ibnu cali ibni abi aalib qaadaya intuu tunka saaray ayaa wuxuu ku yidhi baabii shibhu nebi laysa shabiihan bicali wala kaftamaya wala iyaaraya waryaa balinkan fiiriya ayuu leeyahy ilaah baan ku dhaartay nebigu eegi aabihii maaka ka war ayuu leeyay cali radia allahu canhu wuu la socdaa waana qoslaya marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu xasan aada ugu eeka maadaamu ay dhashay gabadhii rasuulku dhalay calayhi salaatu wasalaam ee faatima binti maxamed radia allahu canha saasoo kale cabdulaahi bni cumar ayaa wuxuu sameyn jiray markuu la kulmo inankiisa la oran jiray saalim bin cabdilaahi bin cumar alkhadaab wuu dhunkan jiray ayaa la nin caalima ayuu ahaa mar kastuu la kulmana waa uu shumin jiray waana dhukin jiray wuxuu oran jiray isagoo la kaftamaya shaykhun yuqabilu shaykhan buu oran jiray waa nin weyno odayo nin weyno odayo dhukanaya ayuu oran jiray waa isku da baa nahay macnaha ayuu kula kaftamaya laakiin dee wuu ixtiraamayaa waa nin sheekho culima maca dalika haddana dee waa saxaabi cabdulaahi bni cumar radia allaahu canhu haddana wiilkiisoo taabiciya oo saalima uu dhalay ayuu sidaa ula tacaamulaya isagoo weyn ayuu sidaas ula tacaamulayay faatima binti sacad gabadhaas ayaa waxay leedahay anigoo yar ayaan abu hureyra radia allaahu canhu la joogjoogi jiray waan la joogi jiray markii qaarkood markaa wuxuu sameyn jiray dhabtiisu igu fadhiisiinayaa madaxu ii masaxayaa wayadcuu lii bilbaraka waana ii ducaynaya mar walba ilmaha marka waxaa la rabaa in loo dhibiriyo loo naxariisto ayaa la rabaayo mar walba qeybta naxariistu ay kugu badato taas waxay keenaysaa markaas inaad soo dhaweysid waxay keenaysaa inaad ciyaarsiisid waxay keenaysaa inaad la kaftantid ilmahana qofkii la kaftamaa ee la ciyaara ma ilaawaan meel bay ugu qoran tahay way xasuusanayaan weligoodba way xasuusanayaan marka saasaa la rabaa ilmaha in loola tacaamulo ayaa la rabaa waxyaalaha ugu dhibrin jireen waxaa ka mid ah ilmuhu hadduu u yeedho aabbow hooyoy hadduu idhaahdo ma oran jirin maanaa ku waalida ayaad ii yeedhasaad rabtaa inaan ku imaadee way u tegi jireen bal qisadan la yaab kale aynu akhrino sufyaan ibnu saciid athawri radia allaahu canhu ayaa waxaa la leeyahay wiilkiisii saciid la oran jiray oo kunyadana uu kula baxay ayaa waraaq u soo diray maka ayuu uga soo diray waraaqadaas markaa waxa uu leeyahay uu kaga codsanaya inuu aabihii soo safro uu u yimaado marka waxaa ku qoran aabbow salaan baa kuu soo diray inaad ii timaadana waan kaa rabaa oo maka aynu ku korano ninkii waraaqda siday maadaama maka ka yimi sufyaan wuxuu u yimi ninkii wuxuu ku yidhi oo la oran jiray yaxya ibnu yamaan la oran jiray wuxuu ku yidhi yaxyow wiilkaygii saciid maka ma kusoo aragtay ayuu ku yidhi markaasuu yidhi haa waan ku soo arkay marka waxaan u soo faray fariin fariintaasoo odhanaysa soo dhaadhaca oo waxaa timaada maxay magaalada maka iigu imow waxaa la yidhi sufyaan raxmatullaahi caleyh isla markiiba uu diyaar garoobay markaas waxaa lagu yidhi ma wiilaad dhashay baa sidaa degdeg ah aada u aqbalaysaa warkiisa oo aada ugu safraysaa wuxuu ihi markaa wuu jawaabay inamaa sumuu alabraar liannahum abaru alaabaa walabnaa dadka saalixiintaaba abraar waxa loogu bixiyo waxa weeyaan waxay u baari sameeyaan waalidka iyo ilmaha labadaba way u baari sameeyaan waxyaalaha la wariyey waxaa ka midaba sufyaan waxaa laga wariyey wiilkaa saciida iima yeedho ilaa xataa haddaan salaad ku jiro oo salaadaasi farad aan aha inta ka baxo ayaan ajiibaa marka waxaa la rabaa ilmaha in qaabka loogu dhibriyo oo loogu dabciyo ayaa la rabaa subxaanaka allaahuma wabixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
فلتقبلوا مني ودادا صادقا أرجو به أمنا إذا جمع الورى أجني بصحبتكم نعيما خالدا في جنة الفردوس قد طاب الجنى في جنة الفردوس قد طاب الجنى نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka tarbiyada ayaan tallaabsanaynaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta khadka telefoonka iyo jawaabaha aynala soo wadaageen qaar ka mid ah ubadka dhegaystayaasha ah ee ku xidhan barnaamijka tarbiyada waxaana aalaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen cabdiraxmaan beder muxsin xasan aad baad u mahadsan tahay toddobaadkan waxayna la soo xidhiidhay carruur aad u fara badan oo ku sugan qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga iyagoo ka jawaabaya su-aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore waxaana la yeelanay waraysyadeen ku soo maqan insha allah asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo sumaya halkeed naga soo wacaysaa degmada saakow barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala soctay haa
su-aalihii la sweydiiyey jawaabood ma soo diyaarisay haa yaa kuu soo diyaariyey garaashe maasha allah haddaba su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada loogu duceeyo qofka muslimka ah markii la arkay isagoo xidhan dhar cusub
تبلي ويخلف الله تعالى إذ استجيدا وعش حميدا ومت شهيدا su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka nugaal قرري barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa oo soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo wixii la mid ah
قرآن نشيد qur-aanka noogu hormar kadibna nashiidada insha allah أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وهل عنده لإماية قال عليه ناحرا ترباس بين دعات قرصي كهر جركودا ذكرها وها ذكريا تليا رما جهدا جاجوس ويا أبادا جيرتي إسلام كبواه فاكي ترغى العسلين أركا لئن صبرا مدرسين لي قالوا اسلمي سباح الحسين وليك وأمس ولا لها ولا لا لها يا القسم نادا ودادا حقات أدهسان صبرا أتيت يشاء بلعان وامتحان والدين بال حراء والوضينا جهتا ولا إله أمرني و- ولا إله أمرني وأنا لجلي ودغا وأنا لجلي ودغا
madrasadii wax ka barataa درست أم القرى waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن بلوغ المرام تحفة الجزرية الجزء المائية الدروس المهمة
mustaqbalka dhow maxaad jecesha inaad noqoto داعية waxaan kuu rajaynayaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo waalidiinta inaad baari u noqoto inaad ummadda islaamka wax badan u tarto insha allah إن شاء الله ugu dambeyn iyaad jeceshahay toddobaadkan oo aad halkan ka salaamaysaa
ولا رام سنين لما نكت جوجان يميرتين أبو عبيدة يقعد الحرقان
annagana oo ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo سوداء halkeed naga soo wacaysaa دقمان ساكو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala soctay
ها su-aalihii la sweydiiyey jawaabood ma soo diyaarisay ها maasha allah haddaba su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada loogu duceeyo qofka muslimka ah markii la arkay isagoo xidhan dhar cusub
تبلي ويخلف الله تعالى البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka nugaal
قروي barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa oo soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo wixii la mid ah نشيدو haynoo akhri زور القصد يرتفع الدخان وأمتنا على ملأ تهان رأينا غزة اللبضان لما أغار على معاقلها الجبال يات الأبرياء بغير ذنب تبرج من دمائهم المكان لماذا يقتلون بكى سؤالي فأبكى مقلتي وبكى الجران لماذا يا بني الإسلام نبقي بجنب عدونا فينا لجان رأيت نفوسكم يا قوم صارت تضيب لها التذلل والهوان تركت تركتم قلب عزتكم وحيدا فلا كنتم ولا الأعداء كانوا متى تستيقظون فقد رماكم بأقصى ما لديه الثعلبان إلى الرحمن أشكو من تغاب ومن خضع الأعداء والان madrasadii wax ka barataa مدرسة أم القرى waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
قرآن تفسير حديث يوحيى لميته mustaqbalka dhow maxaad jecesha inaad noqoto داعية waxaan kuu rajaynayaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo waalidiinta inaad baari u noqoto inaad ummadda islaamka wax badan u tarto insha allah
إن شاء الله ugu dambeyn iyaad jeceshahay toddobaadkan oo aad halkan ka salaamaysaa muslimiinta meel kasta ay joogaan iyo mujaahidiinta idaacadda alfurqaan annagana ku salaamayna waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaaga ku bilaabayo محمد عبد الرحمن halkeed naga soo wacaysaa مقالة ساكو barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkii la soo dhaafay ma la socotay ها su-aalihii la sweydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay ها maasha allah haddaba su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada loogu duceeyo qofka muslimka ah markii la arkay isagoo xihan dhar cusub
تب لي ويخلف الله تعالى البس جديدا وعيش حميدا ومشيدا su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka nugaal
قروي barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa oo soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo wixii la mid ah نشيدو haynoo akhri وعادان حدود رب الكسامية رأس الجنود وتعت المعنوية طالعي طالعي كالسامية بنت صغير إن الله ترى ترعيد أسرافت السناسير تحت الأرض فوق الأرض ماضي تحت الفلك يتعا- وعروس ذا الكرامة زق المرفوع الهمان طاقة الأرض مهدود إتنا شرفوا هذا و- بالشعب الواسير تتغضاها الدامة بالشعب الواسيد تتغداها الدامة طال عيد طال عيد كالسامية بنت صار تحت الأرض قات الأرض ضربت تحت الملك عادان حدود رب الكسامية رب الجنود قطعت المعنوية madrasadii wax ka barataa إمام الشاطبية waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن الشاطبية رياض اللسان mustaqbalka dhow maxaad jecesha inaad noqoto
مجاهد waxaan kuu rajaynayaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo waalidiinta inaad baari u noqoto inaad ummadda islaamka wax badan u tarto insha allah إن شاء الله ugu dambeyn iyaad jeceshahay toddobaadkan oo aad halkan ka salaamaysaa مسلمين تطمان يا مجاهدين تا يا أمير كان أبو عبيدة يا عدل فخان
annagana ku salaamayna waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaaga ku bilaabayo جلال محمد علي halkeed naga soo wacaysaa تجميل ساكن barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkii la soo dhaafay ma la socotay
ها su-aalihii la sweydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay ها maasha allah haddaba su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada loogu duceeyo qofka muslimka ah markii la arkay isagoo xihan dhar cusub
بدي ويقف الله تعالى البس جديدة وعيش حميدة ومش شهيدة
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka nugaal قبل barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa oo soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo wixii la mid ah قرآن أي نوخري
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر تزداد والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تبغى في الميزان أقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
madrasadii wax ka barataa
ما معاكم
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن للتربية mustaqbalka dhow maxaad jeceshahay inaad noqoto
معلمة ugu dambeyn iyaad jeceshahay toddobaadkan oo aad halkan ka salaamaysaa
المثال العبادية والعليم المسلمين إنجاز بعز الفقان annagana ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo وأظن معلم halkeed naga soo wacaysaa بجنون سلغلي barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها su-aalihii la sweydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay ها maasha allah haddaba su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada loogu duceeyo qofka muslimka ah markii la arkay isagoo xihan dhar cusub
تب لي ويخلف الله تعالى يد سديدا وعيش حميدا ومجتهدا su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka nugaal دروي
barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa oo soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo wixii la mid ah
قرآن haynoo akhri قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد madrasadii wax ka barataa مدرسة صلاح الدين waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن عربي تفسير فقه mustaqbalka dhow maxaad jeceshay inaad noqoto
معلومات
waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo waalidiinta inaad baari u noqoto inaad ummadda islaamka wax badan u tarto insha allah
إن شاء الله
ugu dambeyn iyaad jeceshahay toddobaadkan oo aad halkan ka salaamaysaa
أبو أمير كان أبو عبيدة ولا له مجاهدين إذاعة الفرقان annagana ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo عبد الشكور محمد نور halkeed naga soo wacaysaa كون درو
barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها su-aalihii la sweydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay ها maasha allah haddaba su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada loogu duceeyo qofka muslimka ah markii la arkay isagoo xihan dhar cusub تب لي ويخلف الله تعالى ألبس جديدا وعش حميدا ومت سعيدا
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka nugaal
قروي
barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa oo soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo wixii la mid ah قرآن haynoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يخرج في الأرض الفساد فقال موسى إني بربي وربكم بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتل أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه فإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ugu dambeyn iyaad jeceshahay toddobaadkan waad halkan ka salaamaysaa إلى بعد الفرقان
annagana ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo
محمد عبد الله إبراهيم halkeed naga soo wacaysaa دقمنا ساكو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala soctay
ها su-aalihii la sweydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay ها maasha allah haddaba su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada loogu duceeyo qofka muslimka ah markii la arkay isagoo xidhan dhar cusub تب لي ويخلف الله تعالى البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka nugaal قروي barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa oo soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo wixii la mid ah قرآن
haynoo akhri إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك إن ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
ugu dambeyn iyaad jeceshahay toddobaadkan waad halkan ka salaamaysaa
أميركن أبو ويدا إذاعة إسلامية الفقاني والدينتا
annagana ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta sheeka xariirta soomaalida oo faa'iidooyin cilmiyeed iyo kuwo caqliba u leh ubadka waxaana soo jeediya hooyooyin muslimaad ah Hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya. Adho labago iyo shadle, adho geldhala ila jooga, adho galadi gumaaday, gayigii adho xoreeyey, adho qori garabka haysta, gaboobayo gaadhi mayo. Haddaad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hooyo guntigaaga dhuuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin sheeko sheeko Ee, waxaa jiri jira caruure een een danwaco yacni ay ahayd een maroodi aa maaragtay aroosa u socdaa huu dhahay wuxuu dhahay ii ilaali een maaragta ilmihayga afar caruura haysatay waxay dhaha wuxuu dhahaa marka maroodigii dambe wuxuu ii ilaali aroosa aadi rabaa haye ilmihii marka markuu baxay maroodigii inta qabata ee mooye kale u qaadata ee tuntay markay tuntay shiida ee qabata god inta u qada ee ku duugtay markay duugtay maroodigii wuu imaaday wuxuu dhahay ilmahaygii aawo danwacoy hadda inta joogeen ma aqaan waa la wacwacay heblaayo heblow hebl- heblaayo si loo dhaha wax maaragtaa soo shanqaraaya ma lahan marka maroodigii meelihii intuu ka raadinaya waxay isdhaha danwacada wuu kuu soo socdaahe ka fako bas way soo fakatay ase waxay u tagtay danwacyaal meel joogaan intay u tagtay waxay dhaha een maaragtaaye wax weyn oo hee aan iska celin karin casiis mooye ay soo dabaheystee maaragtaaye miga celin kartiin markaasaa waxay dhaheen dawacyaasha maye makaa celin karno bas way soo baxda haddana waxay u tagtay waraabayaal meel joogaan waraabo hee wax weyn oo hee aan iska celin karin casiis mooye ay soo dabaheysta miga celin kartaa may makaa celin kari uu dhah way soo uu soo baxa had- ee, way soo baxda haddana damacadii waxay aaday shabeel meel joog haddana waxay dhaha sidoo kale een maaragtaaye shabeelow hee wax weyn oo hee aan iska celin karin casiis mooyee aa isoo daba heestee miga celin kartiin maya makaa celin karno sidoo kale libaaxay u tagtay sida sidaas si limida dhahday si xayawaanadii dhanay martay kadib ayadoo si u socotay dabagaalinay u tagtay dabagaaliniya waxay dhahday dabagaalinow hee wax weyn oo hee aanan iska celin karin casiis mooyee ay soo daba heestee miga celin kartaa markaasaa wuxuu dhahaa waa kaa celinayaaye halkaas ku dhuumo maroodigii oo soo daba haystaba wuu yimid wuxuu dhahay aawe danwacaa raadinayaa ma arkin uu dhahay wuu laabtay markuu baxay maroodiga halkaas camal markuu tagay muxuu dhaha mataqaanaa een, waa arkay ee, maaragtaaye haa danwaco waa arkay wuu soo laabtay haddana wuxuu dhahay aawo danwacadii wux- waxay dhahday ee, yacni dabagaalihii wuxuu dhahay ma arkin ma arkin uu dhahay haddana wuu baxay maroodigii markuu baxo halkaasoo kale uu tegey u maaragtaaye wuxuu dhahay haddana dabagaalnihii haa waa arkay danwacadii wuu soo laabtay maroodigii wuu xanaaqay marka dambe wuxuu maagay inuu ku istaago uu dilo markaasuu uu caloosh ka galay ee, dabagaalnihii maroodiguu caloosh ka galay kadib wuxuu dhahay mid dhicrihi wixii uu ka jarjaraya markaasaa wu- wuxuu dhahay maroodigii iga soo bax intay ka soo baxaa afka af- afkaada candhuufta lama ka soo baxaay ee iga soo bax waa ku barya intay ka soo baxaa sanka uf sankaada diifka lama ka soo baxaay iga soo bax intay ka soo baxaa dhegta uf dhegtaada dhukayda lama ka soo baxay suu u dhahay marka dambe maroodigii wuu dhintay markuu dhintuu ka soo baxay ee da- ee, damwacdii way soo baxdee caag iyo uley soo qaadatay waxay dhahday nin yaroo nin weyn dilay ma aragteen xasanoo xuseen dilay ma aragteen dabagaan la aar dilay ma aragteen mashaqoo tanoo kale ma aragteen ee dha ayadoo caag isku garaacays samowa samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya
نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta markanna waxaa idinku soo maqan taxanaha siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كستو هاد جوجتان عروري كسو دبادو حبنتي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم درسي لها السقالات وحي نوجه حنطلة بن أبي عامر وصوبي رر أبي سفيان iyo asagoo halkaasi ku shahiiday markii dagaalku dhammaaday ayuu abu sufyaan intuu buurta dhakadeeda koray ku qayliyey maxamed ma idinku jiraa looma jabaabin Ay- ibnu abi quxaafa ma idinku jiraa loomana jabaabin cumar ma idinku jiraa loomana jabaabin kadib ayuu abuu sufyaan yidhi kuwaan waa la idinka kaafiyey cumar ayaa iscelin kari waayey oo ku yidhi cadowgii allow dhammaanteen intaaad sheegtay waan wada nool nahay wuxuuna allah inoo baaqi yeelay wax ku xumaangeliya kadib abuu sufyaan ayaa hadlay oo yidhi hubul ha sarreeyo markaas ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisa ku yidhi maad u jawaabtaan kalkaas ayay ku yidhaahdeen saxaabadu maxaan dhahnaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ayaa ku yidhi waxaad dhahdaan allah ayaa sarreen iyo weynaan badan u sugnaatay kadib abuu sufyaan ayaa yidhi sanamka cuso ayaan haysannaa oo aan leenahay idinkuna cuso ma lihidiin kadib waxay saxaabadu dhaheen maxaan dhahnaa kadib ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ku yidhi waxaad dhahdaan anaga weligeena waa allah adinkuna wax weli ah ma lihidiin kadib abuu sufyaan ayaa yidhi tani waa mid u dhiganta maalintii beder dagaalkuna waa seeto cumar ayaa u jawaabay oo yidhi ma sibna labada maalin raggana laga dilay waxay galayaan jannada idinku kuwani laga dilayne waxay galayaan naarta dagaalkii maalinta uxud waxaa ka qayb galay malaa'ig sida laga warinayay sacad radiallahu canhu wuxuu yidhi waxaan arkay maalintii nebigu sala allahu calayhi wasalam oo ay si adag ugu barbar dagaalamayaan ayagoo wata dhar aada u cadcad mana arkin maalinkaas ka hor iyo kadibba nin muhaajiriinta ka mid ah ayaa soo maray nin ansaari dhaawacan oo ku galangalanayay dhiiggiisa markaas ayuu ku yidhi ma maqashay in nebiga sala allahu calayhi wasalam la dilay markaas ayuu ansaarigii yidhi haddii la dilay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu gaarsiiyey dadka diinkii loo soo dhiibay ee ku dagaalama diintiina waxay ahayd maalintii uxud maalin uu allah subxaanahu wa tacaala imtixaanay mu'miniinta munaafiqiin badanna soo muujiyey in badan oo saxaabadu ka mid ahna uu shahaado ku karaameeyey waxaa maalinkaas arrinkeed ku soo degtay lixdan iyo kow aayadood suuratu alcimraan ay ka mid tahay waxaana ugu horeysay aayadda ah وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين markii ay quraysh iyo suuduulayaasha la socday ka laabteen goobtii dagaalka ayay is eedeeyeen dhexdooda waxayna yidhaahdeen waad ka adkaateen asxaabtii balse waxba saameen ah kuma yeelan oo madaxdii beri idin soo werar lahayd ma aadan dirin haddana keena si aan usoo dabarjarno warkii quraysh ka soo yeeray ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam soo gaaray wuxuuna ku baaqay in mushrikiinta lagu rogaal celiyo wuxuuna yidhi nama raacayo ilaa ciddii shalay dagaalku nagala qayb gashay ma ahane cabdullaahi binu ubaya binu salool ayaa soo jeediyey inuu raaco saxaabadu balse nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ka diiday jaabir binu cabdillaahi binu xaraam ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ku yidhi ma jecleen in aan hal duulaan ka haro balse aabbahayga oo shalay dagaalka ku shahiiday ayaa iiga tegay in aan ka warqabo gabdho ila dhashay wuuna u fasaxay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu raaco duulaankaas rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa waxay socdeen ilaa ay ka tageen meesha la yidhaahdo xamraa al asad ee dhacda koonfurta madiina warkaas ayaa abuu sufyaan soo gaaray kadibna wuxuu ku laabtay maka ayagoo war usoo dhiibay nin la dhihi jiray nucmaan ibnu mascuud kaas oo sabab u ahaa in ay mushrikiinta qureysheed ay isku soo beegsato mar labaad la dagaalanka saxaabadii mujaahidiinta ahaa markii warkaas saxaabadu la soo gaarsiiyey waxay dhaheen wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil dagaalkii bi'rumuciin bishii safar ee sanadkii afaraad ee hijriyada ayaa waxaa dhacay dhacda loo yaqaano bi'r muciin taasoo timid kadib markii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam dacwo u diray toddobaatan saxaabi waxaana abiir looga dhigay almundir bnu camar balse waa la dhagray saxaabadaas xulka ahaa oo dhammaantooda halkaas ayay ku wada shahiideen marka laga reebo hal saxaabi oo la dhihi jiray camar ibnu umaya addamari ragga ku shahiiday waxaa ka mid ahaa xaraam ibnu milxaan oo anas ibnu maalik abtigiis ahaa caamir binu feer oo abubakar mawlihiisa ahaa iyo xaaris binu samaah caamir binu samah wuxuuna rasuulka sala allahu calayhi wasalam habaarayay qabiilkaas saxaabadu laayay muddo bil ah oo uu salaada ku qunuudi jiray allaahuma alcan bani lixaan walcan racaa'a wadakwaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ka war helay in reer bani mustaliqa qorsheenayaan weerar ay kusoo qaadaan magaalada madiinatulmunawara inta ay weerarka kusoo qaadin ka hor ayuuna nebigu sala allahu calayhi wasalam duulaan ku ekeeyey wuxuuna nebigu sala allahu calayhi wasalam kasoo qaniimaystay dumar iyo xoolo intaba waxaana ka mid aheed sabaayaadkii gacanta lagu soo dhigay jaweerihi bintu xaaris oo uu dhalay hogaamiyihii qabiilkaas oo lagu magacaabi jiray xaaris binu diraar waxaa nasiib ahaan u helay juweyriya thaabit binu qays waxaana ka gatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo inta uu xoreeyey guursaday sidaasna waxay ku noqotay mid ka mid ah xaasaskii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyadoo sabab u noqotay in la xoreeyo boqol ka mid ah qabiilkaas intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa caruuray darsigii soddonaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo intaan ku kulmeyno xalaqada soo socotay toddobaadka kale waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu والسيدة خديجة زوجته الأمينة ولد في مكة ومات في المدينة والسيدة خديجة زوجته الأمينة ولد في مكة ومات في
نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta oo idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaan isla soo gaarnay markanna ila soo dhoweeya walaalkeen cabdiraxmaan beder iyo su'aalaha toddobaadka soo socda muxsin xasan mar kale waxaan ku leeyahay aad baad u mahadsan tahay ugu horeyn waxaan u mahadcelinaynaa carruurtii ka soo jawaabtay su-aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore haddii wallah idmana waxaan toddobaadkan usoo gudbin doonaa carruurta su'aale kale oo iskugu jiro juqhraafi iyo sidoo kale adkaar haddii aynu ku horeyno su-aasha adkaarta ah waxay leedahay waxaa sheegtaan carruurey ducada la akhriyo markii dharka la iska dhigayo ama la iska siibayo aan ku celiyo mar kale waxaa sheegtaan ducada la akhriyo markii dharka la iska dhigayo ama la iska siibayo su-aasha labaad oo ah midda juqhraafiga iyana waxay u dhacaysaa sida tan waxaa sheegtaan magaalo madaxda gobolka sool aan ku celiyo mar kale waxaa sheegtaan magaalo madaxda gobolka sool waxaan idiin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka dambe idinkuna la soo xidhiidhaya maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay ku beegan tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna naga soo wici kartaan teleefon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix
مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب
guud ahaan toddobaadkan dhegaystayaal intaasi ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmeenno waalidiin iyo uwadba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fii amaanillaah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في ليالي الكرب فضياه مشرق في دروب الموكب فضياه مشرق